bismillaahi iraxmaani iraxiim asalaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaala hiraabaan faylaha ka dhowaada warka hiraabnama idaacadda raadiyo arlaadiyo siinhayta hiraabnamaadun haansha angodoor koronga ardayda baydhabo olonqo wadiya tababar ka saabsana diyaargarowga imtixaanka dowladda dhallinyarada bariya barnaamijka tamarta iriido oo qalaba lagu gadoonsiiya baydhaba barakacyaalka degmada wadlaween oo saameyn ku weelatay roobabka qubudiya saldhigga booliska degmada wasiil oo xaragga lagu jarya kunulun ku hadalayo isku xirka hay-adaha samafalka oo muqdisho lagu qawadiya xubintii sarafka iyo xubintii ciyaaro akhbaaraadka banaanka ee qaybku ee warkaana ay rabnamo dhegaystayaal diyaargaroowo fayla waa tahay dhegaystayaal hiraban fayla waa iramnama sabte ugu taariikhdinaya ee ka astaysanta tum isagaalka bil afaraad sanadka lamada kun labaata iyo shanta intaasna weliba iyo haayeen qodobadii warkaana hiramnama onkadoor koronaya haddana aan diyaar garooba warkii oo faahfaahsana ardayda baydhabo oo lonqowada iyo tababara ka saabsana diyaargarowga imtixaanka dowladda siduusa faahfaahinta musaneynka haya maxamed aadan wadaniya
ardada koonfur galbeed soomaaliya tababar lanka diyaar garoobay imtixaanaadka dowladda ee fasalka siyeedaad anqobadi ardada sanad kungalayd imtixaanka shaadiga ee sanad dugsiyeedka kulanka oo laga qobadi jaamacadda zamzam baydhabo wayba ankooreyntii ujeedka kulanka ku warbiyey waana ku dawayay qaar ku mid ah ardada ku faa'iidaysatay kulanka ee lanka diyaar garoobay imtixaanka qaran yaan mahadnagay maamulka iyo weliba hogaanka midooda ardada koonfur galbeed
maxamed ade mebanu kumid aha ardayda geeka ku qayb galan traininku eedkin qayb badan iskoolkan ku socdon meba iskuul bay dhow model school eedeedan faraxsanitan ku qayb galan traininku ustaad cali nuurna iyadoo lin fahanayso mebana eedeedan mahad ku socday iskool bay dhow model school ee geeka meban training qowday training oo skills oo wal akhrise meban qowday maalinkana eedeedan ma seniorta maalinkana tan kale ardayda dhammaantay ma barjayntii oo isku faa'iidaysan dhammaan ardayda koonfur galbeed oo intil nisbisheenay mistan ma barjaarta dhammaantay intay isku wada faa'iidaysan tan kale midba mahadgaaran tunkunay midowda ardayda koonfur galbeed macalinkan oo hani awaaweli oo geeka trading antinitiay oo ardayda iskool ardayda siidada oo koonfur galbeed dhammaantiin horta madasen rajayo intii oo iskuulwada iskuulwada faa'iidaysatay tradingkan oo ningobada midowda ardayda koonfur galbeed ningobata intii iskuul faa'iidaysay rajaye tan kalme baraje intii oo imtixaanka dowladda kuwada guulaysan doonaan dhammaantaana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maayma baleerayaashan cali hasan oo ku socda baydhabo model school mayba geeka tababarka inta ningobada tradingka sifaylaan ku faa'iidaysani macallimiinta iyo dadka ningobadan haqaabqaabeen iyadan maasinin mayban tunku ma hadalyaanee midowga ardayda iyadan maasintiin shaqo fayla wadana mabasanana horan ka socda
iyadan mahadsanta maxamed aadan wadaniya dhalinyaro la barya barnaamijka tamarta iriida oo qalabala ku godoonsiiya baydhaba sidiiya faahfaahintuyaninka hayta mari maalan abshira
xafladan waan iska jartay to shahaadooyin laka guddoonsiyay islamarkaasna laka wareejiyay bilaan iyo dhallinyaro lan tababari barnaamijka tamarta qoraxda soolara energy iyo gobodeynkaanu ka mid ee hay-ado golgolow magaalada baydhabo iyo wasaarado xanaanada xoola tan koonfur galbeed iyo tan dowladda federaalk ee soomaaliya laka goboday magaalada baydhabo ayaa munaasabada weybaa ku qayb galay mas-uuliyiin ku tirsan maamulka koonfur galbeed aqoon-yahana macalimiin madaxa ku socotay hay-ado qaybtu ku hay tababarka iyo qaybo shildon bulshada ankoreenkana ku mid ee ardayda ku faa'iidaysatay tababarkun iyo weyba ku hadalana walyaabo iyo barada muhiimadan lataa maynana baray soolar si lanku dhalii lahaay quruxda idiida lanku dhalii lahaay dab may kalenana baraysi ganacsi lan furada lahaay may kalenana baraysi deengihii oo weliba walwalba oo soolarigaasi shaqadaasi kasaabsiga unan suubsada lahayni mayntanka mahadnagay ardaydaas la barani soolar iyo weliba ganacsi si lan suubsada lahaay eed iyo eeda mahadsantiin ilaahay subxaana watacaala mahadnagay weli kaleba jaraanlan kasta oon ka fadhiyay may awoodeen inii soolar ey boos ey ku badbaadiyo ku faa'iidaysada weli korontaha ay afaarahaayeen kukumaarama taasaa horta guulo una helna inka wiin tan kale ma ataa casharada inka dadambooyna nasiye macalimiintan nasiye may bahaayanaa dhaabka ganacsiga liin sameeyaw weli faa'iide ah iyo weli khasaare ah dadka lihaadejingan hayna maang mahadnagaana anguna ninasi solar yaalkanan ka shaqaysan solar maalgelinguna nininsiyo yaalkanan ka shaqaysan dabkan kuraysan korontadii un oo lacaga buude nin hayna maana nin hala korna reeyidi nisiibi hanaanada hoola iyo na intii hadhiibti intii nii gargaartiiba banka kalahana ku mid ee macalimiinta biyaayeen tababarka iyo dhansho wayba ardayda kala dardaarmeen iyoon ku faydeen bulshada intii kala galab oo meel la siin siiyey dee tayo leh casri eh waxyaabaa dadka waro haka barin may kuma hayo dee ini lama maalin hood layna isticmaalayo gaajiyada galabkii wayna siiyey maadaama hay-adna siiyadii haddii halaaho haatama eraan hay-adna indayac tirtay waxyaabaha dee bulshada lagu barinaya kuma deertay ma fadaane saas ini dhiida may fadaane haddii aqoontii lasin bari haddii gaabkii lagashagaysaa lasin bari haddii sidii lansameeyo lasin bari inigu waxyaa lasiinka wareegay saacadan lagu bilaabo isletiin walada letaan ku fikirta nolola ka hormarayda bulshada ka hormarayda walaha ugu saarta lasii ugu fade fursadtay la haystaan markii haddii la fiiriyey fursad walaa qalabkiisi lasiinka wareejiyahay oo solar system set dhamaystiran mesin ku caaway doontaa inaysan naftiin meel raayso unku qabatan ko unku faa'iidaytan iyo bulshada isin inseeda doontan na unku faa'iidaytan oo yacni isinnaga fursad isin naftiin unku faa'iidaysan oo yacni ganacsi kabilaawo kortan ama ganacsi tastoos oo solarkaas ka dhadsan nagadoy oo intii aad adag shaqaysata xirfadii solarka oo solar installer nagato magaalada galna uga dambeyntii aanu ku mid mas-uuliyiinta qaybta ku aytay munaasabada iyo wayba sheegana in xirfadooyin noocan iyo baahiyo sharduban anqaben ardayda deegaanada tusaale ahaan haddii geeka abuur lakiindhiibi laka beerta abuuroy edaana laka baahayn abuurkii isugahay hoob ada gadato maalintaasaa ku fikirti laakiin idi baahidii oo yaalla idun taga meeli ilaahay wal unkubiyoob ilaahaygaa waa qabtay beertun abuuroy irkina hoguwaa irkibaha hoorahay hoob ad erto abuurkaas keedna ku helaas bakaarna ku duugadaas edaana arad bahasadaas neef irmaan ana ku gadadaas misgidi isu dhalo hoos soolarkun geeka lakasiy way lamid ee abuurkii solar systemkan way lamid ee abuurkii haddii abuurkii isan aantan lan welba lankii abuur shay aamo isu in yaalla lan beertiis adable arrimadowki yaalla imeel hoorsila rooga abuurkii lakiridi lahay aaminagade marka lan beertiis abuur shay aam ay walwarsade horta way sii sheegeeyihi kan way lamid ee abuurkii sida in muuqata ama injineerkii macalinkii haay asharki siinsiyaayi ama ku sheekayi ama barnaamijkun oo ana la dareeri bilowshay iyo gebagabadiisla ana la socday lam saddex sheeya solar system kun siinka anface number one horta khabrad ada baratay aqoon ada baratay ada hakiinsiyaadiyo shalay jaahil ada ku hayti oo geeka ada baratay hakiinsiyaadiyo waa in ku faa'iidaysada korta kow aday ku faa'iidaysadaas lama dad ada kuwa baxsanga an ku faa'iideeyas maamulka dowladda hoose degmada baydhabo oo hogaamiyo guddoomiyaha degmada ahna doonka magaalada cabdulaahi cali waatiin hogaamiyo iyo dhammaan maamulka gibo iyo shalduunba inta mahadbilayna ujeedayaane wasaaradda xanaanada hoolaha oo fursadooonsiidii intan dad ee bulsho ee reer baydhabo ee boqol iyo labaatan kan qof eh fursadan siidii inay khibradiyo xirfadda baradowka barnaamijka tamarta qoraxda solarah enerjiga iyo waybaahya nagada doonteeta walbadan ku bedela doonta ardayda baradeen nololiyo
iyadaa mahadsanta marin maalin abshira barakayaalka degmada walaweyn oo saameyn ku weelatay rababka qubudenga siduusa faahfaahintugneenka haya buqaadar maxamed nuur waracda gurid markii roob xoog leh uusa ku qowday degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose maalmo ilaah dhaafi weliba saameyn ku weelatay bulshada danyarta ee gaar ahaan hamburg taale ee kajarana minatee ka samaysan xowshadaha baakada baca iyo tiiraran adkayn islamarkaana aan reebo korna haddii uusan roobka iyo kuwa eedan xoogna si lan qiimaya duruufaha nololeeda dadkan dhibaataysan iyo waliba booqday guddoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada degmada walaweyn uusocona hindhendheen ka sameeya hana kumida kaamuunka bogtaale kiala duleedka degmadaasi walaweyna waxaana ku mid a dadka bogtaale oo la hadalin warbaahinta iyo dalbadinti la caawiya maadaama ay wajahayn xaalad adaga muddana iyoon helna walgargaar eh walina si gaar iyoon dalbadana raashin iyo bac iyo markaasi saaradan buushasho wax kastaan u baahannahay baca nooga sii dhibaato daran inta la-aan bii waa haysanaa oo barwaaqaysannahay alxamdulilah kaararkii wax nooga soo dhici jireen dhowaantan indhigu ku xigtay wax noogama soo dhicin waa haynaa malaatada sidaas oo kale wadankayba ku go'dayaan mudo daani damadho wal maquusana dhibaataysagna biila wala kagaada raashinka gaadaani malmaalata kagaadaani walmehnin dhiiwoy walmale maalaata dhiidana naari munadheeda ookii horan biya dhahajiifna raashin darbaaliyaal i raashin yoona ya rabna on darbaaliyaal in raashin yoona lee odsigoy yoona malma kaarki oo beesik aadin oo goti laftun ad argoyso mara beesik dhii jirta ka usugaani qaadaani sika degdaani hadda mar dhow beesma sininka dhiine masku basane bees laani intaale herka taale mandhasini waagay roob hadda bel ismilaad harin roob bilaawada mandhee soo qubooyaan ba ma haysano may ku codsadaan may ku codsadaan in oo sinin fasaxto lacagtii hor una qaadadaani oo hadda noo godt inay sinin fasaxaan baan baahagna raashin aan baahagna tiidee lamaad rowanay bilaawday haddana aragday mandheeg rooha noo galo biyaha noo galoy baayin baahagna lacagaan baahagna wax welbi baahagna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu walaalahayno intii dalka iyo dibadda jira aan masaakiinaa nahay saddex sano waayo inu wax goosanan dhiigadaana ku dhex jirnaa buushaxan gogol ma haysino raashin ma haysino jiriyaa noo dheer tahay caafimaad ma qabno daryaal ma haysino laftaas unbaa haysanaa laftii nin wax nagu siinoo hay male intaasay bilood waayo wax un ku cunoo hayna male walaalahayna inoo gacamta noo taastaan noo soo fidisaan aa u baahannahay dhibaatadan inoo nagu soo gaartaan aa u baahannahay intii dalka iyo dibadda joogtaan walaalo soomaali intay idinka tihiin walaalayaalow dhibkaan noogu soo dhaama السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعيال أنت دل إدي بجوك وحن إذن كعدسنينا رفاعة نهاي قاجة نهاي سؤال رفاعة نهاي لفتاسان بدر كقادنين راشين أن كقادنين أنت صوب بلوت بدر مقادنا راشين مقادنا والرفاعة نهاي وحن أقوى منك آن هاي سنة ساعة سجيف أو سوق عوابيين مع من باتنا معنا وحن إذن كعدسنينا أنت لفت نوف السحدين ood wax na siisiin ood idinkana ilaahay idinku taageero ood ilaahay idinku dhaqo ood ilaahay idinku dhowro aa idinku codsanaynaa intii dal iyo dibid joogto oo walaalahay e oos ilaahay idin gargaaro sididinku unukuna ugu gargaartaan idinkana ilaahay os idinku gargaaro aan idinku codsanaynaa dadka walaalahay oo dal iyo dibid joogo laftaas inaad noo fasaxdiinaan idinka codsanaynaa gudoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada degmada weliweyn cumar cusmaan aadan yaa ku hadalay waryaabo saaka ariga kaamanka iyo degin dadkan bugtaale usocodnaa ka baaqi intii dadkan gargaar dhammaystiran la hadeersiiyaa maanta waxaan soo booqanay kaamunkii oo magaalada qayb ka mid ah waxaan soo booqanay xaaladooda iyo baahiyadooda iyo wahooda inaan aan ogaano duruufo badan iyo baahiyo badan aa ka jirto in oo loosoo gargaaro ayaan baaq ugu direynaa ay qabaan oo dad oo gobolada iyo baadiid iyo qaybo ka mid ah ka imaadeen ay ka mid yihiin gargaarka waxaan ka codsanaynaa ummaddan in ay si degdeg ah ay ugu soo gargaaraan roobabkii uusa ku coroday qaybo kumid ee gobolada dalka iyo durba saameyn ku yeelatay dadka barakacayaasha iyo markii hore ku noolayaan xaalada adaga maadaama iyo ka jiraan guryo ka samaysan hooshadii baakada iyo tiirar liskor saaray kaasnan reebo korna roobabka markaasiya ku ubadahaya dalka
iyada mahadsanto warcada saldhigga booliska degmada wasiilo oo xaragga lagu jaraya
saldhigu miyaa weli ballanka talagala iyo ku howlgalan ciidanka booliiska degmada wasiila oo ka shaqeeya nabadgelyada bulshada iyo horumarinta amniga oo yaa qayb ku ah mashruuca asliinta qur-aanqaadowka kaabayaasha muhiimkan ah oo lanka adeega waa shacabka welibana ku koobanta qolol dadka la giirowa xaangoo dacwado laka qaadawa iyo xafiiso ku howlgalayanga saraakila munaasabada laka xarag jaraayiyo weliba gobro ku hayaya maamulka degmada wasiila madaxdo ku tirsana maamulka galmuduga saraakiila ciidanka booliiska iyo odayaalka deegaanka siyoon dhiirgeliyanga iyo ciidanka booliiska landhisa meeliyo ka shaqeeya lahayanga xogayaha dowladda hoose liibaan cabshire cabduqaadir iyo gudoomiyaha degmada wasiila cali xasan guuleedo meelesayti hadalaha ku jeediyanga yaa mahadnaganga hirgelinta saldhigunga maadaama iyo baahi badan iyo qabanga oona dalbadan iyo xarumo kale ee dowladda reedaniso walanka sameeya
mar labaad inaad wasil noga timaadaano saldhigga sidoo kale midooda yurub waan ku mahad celaynaa insha allahu tacaala wadeeqdan isagoo soo marsiinaya dowladaha federaalka iyo dowladda galmudug halkan ka fuliyey dowladda galmudug iyo dowladda federaalka soomaaliya waxaan ku mahad celinaa mashaariic kale oo ka mid yahay xarunta degmada kuwa hadda la soo wado daan codsanayno ay ka mid yihiin xarunta maadaama la dhisay wasil bostigii maaragtay stationkii waxaan codsanaynaa maxkamaddii in ayadana lagu daro oo dheegga lagu qabto maadaama iyo xaruntii c i d da waxaa kaloo halkan ka codsanaynaa xaruntii garoonka weyn ee kubadda cagta oo magaalada saldhiga booliska ee degmada hobyo degmada wisil aad baan ugu faraxsannahay waxaan u mahad celinaynaa dowladda federaalka dowladda galmudug oo noo suuragelinay- noo suuragal- noo noo suurageliyey inaan maanta ay noo dhisaan eh, saldhigga kan aad qiimaha weyn oo sharafka leh oo aan baahi u qabnay muddo badan aan u dacwoonaynay eh, nasiib wanaag ugu dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud ee dowlad goboleedka galmuduga maxamed cabdi cilmi iyo sheegay iyo mashruuca lanka talagalya horumarinta goobo danti guda u soconaan ballan qaaday iyo sii wadi doonana dadaalada kale oo laka dhiso waa xarumaha bulshada lanka adeega waa anigoo ku hadlaya magaca ee, qaybta ka ah ee, hawshan xarijarka ee, saldhigga degmada wasiil wasaaradaha kala duwan ee wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda amniga oo qayb ka ah mashruucan iyo dowladda galmudug oo dee kaalin mug leh ka qaadatay waxaan maanta u fadhinaa ama u joognaa inaan aan xarijarkii ama lagu wareejiyo howlihii loo qaban lahay bulshada degmada wasiil marka si guud ahaan waxaan rajaynaynaa hadduu ilaah yidhaahdo in ee, mashruucan ay si qurux badan loo loo dhisay mashruucan sida yacni mugga le aan rabno in bulshada looga faa'iideeyo oo ah in cadaaladdu ay iska dhex wada aragto gelisay oo ah ee, midowda yurub ee wasaaradda howel- ee, dowladda galmudug iyo dowladda federaalkaba iyadoo kaalin mug leh ka qaadatay ee, xa- in degmadan ay hesho mashaariicdii ugu horreysay oo ah xasilinta
kulunlunku hadalaya isku xirka hay-adaha samafalka oo muqdisho laga qobadiya siduusa faahfaahinta muusaniinka haya maxamed aadan wadaniya gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka maxamuud macalin abdulle iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimo bulshada xukuumadda soomaaliya wasiirada aamine xuseen cali iyo si wada jireen shir gudoomiye kululunku dowhay hanaankiyo wada shaqeeyo koran hay-ado gargaarka biyow iyo dowladda soomaaliya shirka wayba ku qayb galay ku-xigeenka ergeyga xokayaga guud ee qaramada midoobay waane iskudubaga arrimo gargaarka soomaaliya madaxda hay-ado un ocha iyo w f p ee soomaaliya wasaaradda shaqada iyo arrimo bulshada xukuumadda soomaaliya hay-adda sodma iyo weliba wasaarado gargaarka iyo shaqada arrimo bulshada ee dowlad goboleedyada dalka shirka wayba lakalaf guraysaday iyo dhinacyada un ku wada shaqeeyo koraan markii abaar jarta gargaarkan usyariya sida bulshada gurmudland deersii kora wayba kulankaa ku baxay induusa dareere inay wada shaqayn dhow lalawaalada xukuumadda soomaaliya hormuudniya kunagata iniyo markaasayti gurmudka iyo weliba adeegyada gargaarka titor ismaaciil jimcaale oo ee madaga farsamada hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee sodma iyo kulunka gureedku werbi walyaabay kulunkulunku dowhay waa xal ku lafaguraayay hay-ada kala gedisan oo international community ka kooban iyo dabcan dhigooda dowladda oo ay ku jirto wasaaradda shaqada shaqaalaha iyo hay-adda sodma oo ayadoo coordinationkan oo dhan soo abaabushay shirka waxaa ka soo qayb galay madax sare oo isugu jira soomaali iyo kuwa aan soomaali ahayn intaba Een, waxaa mas-uuliyadda haddii laydinka leeyahay shirka iyo daadihintiisa iska lahaa hay-adda sodma iyo wasaaradda eh, shaqada iyo shaqaalaha wasiir ku-xigeenkaa joogay isagaa furay si officiala eh, muxuu ahaay eh, iyo een, hay-adda sodma guddoomiyaheeda Een, shirka si kooban waxaa uga soo baxay qaabka lagu wada shaqayn lahay hanaanka ugu wanaagsan oo lagu wada shaqayn karo oo ay ku wada shaqayn karaan hay-adaha gargaarka bixiya iyo een, dhigooda dowladda oo ay ka mid tahay hay-adda sodma iyo muhadmooyinka ee, maamul goboleedyada waxaa la isla gartay in coordinationka ama wada shaqayntu ee mar walba si dhow looga wada shaqeeyo in mustaqbalka haddii laydinka leeyahay qodobada ugu muhiimsan in la yeesho een, shir mar walba dhaca si joogto ah ee, wakhtigiisana uu cayiman yahay bil ama labo labada midood weli ee, mididka sooma bixin laakiin waxaa lagu caddayn doonaa mididka shirka waxyaabaha ugu muhiimsanna waxay ahayd sida inta la hayo oo gabaabsiga ama kooban een, haddii laydinka leeyahay loogu beeqaamo ummadda soomaliya waxaa kaloo ka soo baxo qodob muhiim ah in een, Soomaal- dowladda soomaaliya ay hormuud ka naqato ee, local resource inay isticmaasho oo ah een, haddii laydinka leeyahay ganacsatada ama diaspora community-ga in la mobilize gareeyo oon laysku halayn oo keliya een, foreign aid
ciidan mahadsanta wadaniya dhegeystayaal welweli baa ku guda jarnay warkii raabnamo isiin kula dareerteen idaacadda radio arlaadiya muujadan iyo taas iyo tii toddoba dhibic shan dhagaartiisa haddana weliba isan ka dhawaadasanaa xawintii sarafka iyo suuqyada ee warkaana hiraabnimo oo dha diyaaree mari maalin abshira
ka bilowna dhegeystayaal halka doolar waliba la sarafaha ee labaatan iyo sideed kun bogodoshii milabio shiina useeyey labaatan iyo sagaal kun shilin kontonka doolar waliba la sarafahayee maryaan iyo afar boqol bogodoshii milabio shiina useeyey maryaan afar boqol iyo konton boolka doolar waliba la sarafahayee lama milyaan iyo sideed boqol bogodoshii milabio shiina useeyey lama milyaan iyo sagaal boqol beesada birta etoobi boqol shee wayba marahayee lid doolar oo shilin soomaalina dhiganta boqol lixid iyo sideed kun dhanka iyo raashinka basar dheer toliba la gadahaye sagaal doolar ibar meeli shilin soomaaligu siiye lama boqol lixdiyo lix kun baasta makaroonidana kortoonsha weyba la gadahaye tomiyo kow doolar ibar meela shilin soomaaligana u siiyey sadabo labaatiyo lama kun shilin bariiska hamsaga loorshay konton iyo afar haafbiin labaatan iyo todobo meela shilin soomaaligana u siiyey todoba boqol konton iyo kun haafka bariis hamsaga bariis burowga saafaga loorshay soddon iliyo haafkii tuma isagaalo meela shilin soomaaligana u siiyey shan boqol soddon lama kun shilan sokorta cadda loorshe afartan ili doolaro haafkii labaatan saddex doolaro meeli shilin soomaaliga useye lix boqol afartan afar kun shilan sokora gadooda loorshe afartumo haafkiina labaatamo meeli shilin soomaaliga useye shan boqol iyo lixdan kun saliida jirgaanshe afartan lamo tumaleejana tumo ili doolaro meeli shilin soomaaliga tumaleega useye afar boqol afartan siyeed kun burka loorshe labaatan siyeedo haafkii tumo afaro meeli shilin soomaaliga useye saddex boqol sagaal iyo lama kun burka dalaqyada beero misigada loorshena wayba todoba boqol tumo shan kun shoodana tum iyo kow kun qiimadiga loorshay weyboa lama milyaan boqol iyo siyeetan shoodana soddon iyo lama kun dhigirta loorshay lama milyaan boqol afartan shan kun shoodana soddon iyo soddon kun looska loorshay lix boqol iyo konton shooda toban kun salbukada loorshana lama milyaan lama boqol iyo toban shoodana soddon iyo afar kun shilan galeyda loorshana waliboa lix boqol iyo konton shoodana toban kun antana weybaneenkeeka xubinta sarafkii suuqyada ee warka
iyada mahadsanta mari maalin abshara dhegeystayaal qaybogeenka dambe iyo barnaamijka iyo asla derni haddan weliba isnaa ka dhawaadasanaa xubintii ciyaaro ee warkood la diyaariyay cabdiraxmaan odaya xidiga dahad yar ee kooxda barcelona iyo holka qaranka sbain lamina yamaal yana wajahay weerar cunsurideed weliba naceeb diimeed intii laguda jiray bilibarakaysan ee ramadaan ee wanadhaafni yamaal ayaa laka bartilmaamay sidii hadallo naceebe oo lakafaafiyay baraha bulshada hansasa toosan weerari diindisdaamka qaar kumid ee dadka weerarka qaadaya mar waliba waxay taha ka baaqayna in lagu saaro holka qaranka sbaniya guud ahaan dalka taas oo muujahasa heerka saree naceybka lanqaadaya ciyaaryahankan yaa mar waliba wasiada muujiyay ixtiraam uusan hay diintiisa arrintaasoo dhaliidayay falcliinhu oo kumid ee kooxa naceybkii weliba oo kukoytii kooxo naceybkii iyo takoorka ka dhaqmawa weerarkana qayb ku hay korarka guud ee naceybka laka diiwaangeliya sbain bili ramadaan gaar ahaan aan la xiriira muslimiinta dadkaha ku jeeda waqooyiga africa dowladda sbaniya markaas sheegtay inay ku dhowaad kala bar waliyaabaha naciibka eh ee la faafiyey bili mars iyo sitoosan xiriiringa bulshada muslimiinte waliba sookalka dhalaya baraha bulshada sidakis horey twitter iyo youtube waxaana soona tillaabo qaadna waliyaabaha naciibka meelo tigto iyo tirtirtii sagaaloyn lama boolkiiba waliyaabaha gudubke aanantiana dhaliidii baagyo xogmo keedan in la xoojiyey la dagaalanka takoorka weliba naceebka ka salaysan diinta ee ka jara ciyaaraha weliba guud ahaan bulshada
iidan mahadsanta odayaa dhegeystayaal xubintaasi yaa aan dambeyntii warkay raabnamisin kula dareerteen raadiyo orlaadina surun kunyanin kodhonyi warka waracdiyaha saare raxmihiisiina dareer siyaasi biika iyo farsameeyaya intii warkunkan haata weeradanku kulmaana welibaasiinku tahay sidaasiyo salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu